bismillahi raxmaan raxiim waxaan u nimi adisababa bisha lix iyo labaatankeedii waxaan u nimi si aynu uga faa'iidaysano shirka lixbiloodlaha ee bilowa afrika si aan u aragno wuxuuda halkan kisugu timi oona markaa qadiyadeedu uga dhaadhicino maxaa idinka soo baxay marka
wallahi waxaanu aragnay dad fara badan baanu aragnay waxaan aragnay wasiiru khaarijiyaasha swaziland iyo malawi iyo south sudan iyo ghana iyo madax kaloo fara badan oo ka socota wadamada iyo midowda yuruba iyo shimaada qurmaha ka dhexaysaba markaa runtii markaan uu sheegnay arrinteeda dib waxaa ka wada muuqday garooshiiyo
waa tahay sacad soo lasma weydiin karo mar kasta intaasoo kale oo wasiir iyo madaxa aad aragtaan dhowr iyo labaatan sana ay sii maraysaa goor isutaagii somalilan wax idiinsoo korrayna weli ma jiraan oo aqoonsi ah marka wixinu waa dadaalada waa iska wadaynaa miya
wallahi dee arrinta halkay taagnayd kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii maanta labada kun iyo lix iyo tobanka ma taagna oo de madaxdaan ma arkaynaaba waxay muujinaysaa halka somalilan caalamka ay ka taagan tahay dabcan weli wadan ixtiraafi somalilan ma jiro laakiin aad baan ugu rajooweynaa dadaalkan hadda waska laga sii wado waxaan rajeynaynaa inaan gooraan dheerayn oo iman doona ictiraafka
dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaaba idin doonaysa oo leh somalilan waa ay dadaashay oo waa soo dhaweynaynaa ogolayaasha hadda cusub oo la dhisayo tirooyin zaa'idaba la siinaya arrintaasna aad iyo aad baad maaragtay runtii ugu gacan sayrteen
wallahi dee saa ila socotada somalilan marnaba kama mid ahayn geedi socodka federaalka iminkana kama mid yihiin anaku somalilan jamhuuriyadda somalilan baan nahay iyaguna waa soomaaliya doorashooyin baan leenahay anaku labada kun iyo toddobiyo tobanka iyona labada kun iyo lix iyo tobanka waa laba doorashooyo kala duwan soomaaliya somalilan wada hadallaa u bilaabmay insha allah waxaan rajeyn halka in laisugu yimaado oo wixii ka dhexeeya lagu dhameeyo
waa tahay marka hadda maxaad is leedahay markaad isku soo xooriso cabdisababa iyo kulamadan iyo maxaad dadka u sheegi kartaa oo natiija aad is leedahay
walaal dasaan kuu sheegay anaku waajibkeygu waxa weeye inaanu qadiyadeeda dadkaan uu sheegno waananu sheegnay waanana ka garowsaday insha allah biidnillahi karim waxaan rajeynayaana in maxaan idhahdaa aanu helo aqoonsiga aan u qalonay ilaa iyo hadda
waa tahay laakiin wax hadda la taaban karo oo aada noo sheegi kartaa ma jiraan
wallahi dee yani in dadkaasoo dhan la wada kulanay muddadaa gaabanaysaasoo kale laftigeeda de waa war baan marin wax la sheegi karo oo dadkan iyo diida gelin kara isla markaas mawqifkaanu ku taaganahay maxaan idhahdaa doorashooyinka kasoo socda sanadkan soomaaliyana dee haruna waa madaxweynuhu waxbuu ka yimi wasiirada kalena waxbay ka yidhahdeen anigu hadda inaa kuu sheega arrinkaas arrin annaga haddan khuseeyo arrintiin maaha anaku doorashooyin baanu leenahay idina doorashooyinka wadan doonaan khayrna waanu rajeynaa insha allah